Dr Dekow Xafo Ibrahim iyo Dr Bishaar Cabdi Aadan waa laba oo dhalinyaro ah oo bartay culuumta caafimaadka ayaa xaafadda howlwadaag laanta Hagen ka hirgeliyay xarunta Al Aamin oo loogu talagalay in lagu daryeelo isla markaana lagu wacyigeliyo hooyada iyo dhallaanka. Xaruntan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool xaafadda maadaama markii hore aysan lahayn xarun caafimaad oo laga helo gargaarka degdegga ah. Dr Dekow Xafo Ibrahim oo ah maamulaha xaruntan ayaa ka warbixiyay shaqada ay xaruntani qabato.
Xarunta Al Aamin waxaa laga furay xaafadda howlwadaag gaar ahaan laanta Hagen. Xaruntan wax badan waxay u qabataa xaafadda boqolkiiba boqol waxaan halkaas ku qabanaa habeenka kaleeto dadkii yacni si zaid loo qabso kale tiifooga malaria kaleeto la qabso dadkaas meeshaan ku cajuyna waa qabanaa marka bahda caafimaadka waxaan dhihi lahaa mar walba inaa caafimaadka laga taxadira caafimaadka waa shay muhiim ah mar walba la qadira rajaynaa duu ilaahay ilaah waxaad dareemi kartaa muhiimadeeda bulsho meel ku nool oo farmashiya ama isbitaal lahayn waxay la kulmi karaa waad dareemi kartaa barsamada barsamada hadii u baahnaada waa inaa ay laami mise aadaan oo xarun dheer ay aadaan haddana xaruntooda hadii loogu sameeyo wax walba ay u baahan yihiin ay ka qaataan aad ay u fiican tahay walahi hadafkayna waxaa waaye inaa bulshada mar walba ka taxadiran duu ilaahay ilaah qof kastoo xanuunsana cudurka allah keena allahna bixiya laakiin la tacaalidan sameyn doonaa duu ilaahay ilaah mar walbana waan ka taxadiraynaa yacni dadkana waxaan ugu ayagana kula tali lahaa bulshada meesha ku dhaqan in ay ka fogaadaan meelaha wasaqooyin wasaqiin iyo waxyaabahaasoo kaleeto ka imaanaa marka wax walba waxaan rajeynaa xanuun kasta waxaa keeni kara wasaqaa keeni kara jaanisada markaa helno kaleeto jimcaha iyo khamiista kaleeto waxaa sameynaa xaafadaha daawooyin adiga kiniinyada u badanaa qaadnaa xaafadaha kusoo wareejinaa oona free aan ugu dhignaa boqolkiiba boqol si bulshada ay mar walba ay looga taxadiro cudurada mar walba halista hoos oo gali kara wallaahi wax hadda jeebkayna naga saacadnaa ma hadda qof bili-aadin oo kale waxna ma siiya oo aniga jeebkayna waxaan ka dhalaalin oo meesha aan saarnaan sii qaadnaa haddana aan bulsho kale ugu sii adeegnaa ma hadda waxaan ku tiirsanaa hadda oo maanta na dhihi kara raggaas waxna sii aan dhihi kara ma jiraan wallaahi bulshada waxaan ugu baaqi lahaa meelaha caafimaadka horta inay ka agdhawaadaan boqolkiiba boqol teeda kale inay iska ilaaliyaan meelaha wasaqda wasaqda sideedaba jeermisida waxaa laga qaadaa xanuun mar walba waxaan kula tali lahaa inaa meelaha wasaqda ay aad ugu fogaadaan boqolkiiba boqol